بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تبارك وتعالى الدرس الرابع أي درس عن نقنيا وأنا سلسلة دي أحكام العيد درسي صدحات وحن كجا هذا لني تكبيرتي كان كل حاجة واحد نقنيا حكم صلاة العيد لأن واحد من صلاة العيد وإن الله صبحه soo takbiir sado haddaba xukumkeedu waa maxay iyo maxaa la samaynaya ayaanu ka hadlaynaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala awalan qofku salaada ciidda markuu usoo baxayo horta markuu yimaado meesha lagu tukanayo musallaha ah wax sunno ah oo salaada ciidda ka horeysa oo la tukadaa ma jirto laa sunnata qablaha walaa bacdaha sunno sugan oo la tukado oo ka horeeya oo waxa weeye qofku markuu yimaado sidii taxiyatulmasjid oo kale ile salaadaha kale qofku masaajidka markuu soo galo sunnaa ka horeeya oo salaaduhu sunan rawaatibay leeyihiin salaada ciidda iyada sunnana kama horeeyo sunnana kama dambeeyo marka ugu horeysa oo taa waxaa caddaynaya xadiidkii ibni cabbaas cabdullaahi ibni cabbaas ayaa caddaynaya xadiidkiisii waxa uu yidhi ana nabiya sala allahu calayh waali wasalam nebiga calayhi salaatu wassalaam waxa uu tukaday yowma alfidri rakcatayni laba ragcadood ayuu tukaday lam yusalli qablaha walaa bacdaha shay wax uu tukaday ma jirto ay sunana kama horeynin sunana kama dambeynin akhraju albukhaariy idan halkaa waxaa inooga baxday marka salaada ciiddu sunna ma leh qofka marka t- masaajid ku tukanaya iyo waa kala duwan yihiin qofka musallaha ku tukanaya qofka musallaha ku tukanaya isagu wax uu tukanayaa ma jirto salaada ciidda markuu u yimaado meesha musalluhu masaajid ma aha wuu iska fariisanayaa takbiirtiisii buu wadanaya aynu soo tilmaanay ayuu wadanaya ama qofkii masaajid ku tukanaya isagu waxaa u bannaan inuu tukado taxiyatulmasjid marka taxiyatulmasjidna dee axaadiidteeda kaley leedahay oo nebiga amray calayhi salaatu wassalaam qofku hadduu masaajidka soo galo inuu tukado laba ragcadood taasi marka waa gaar wey qaala alxaafid ibnu xajar raximah allahu tacaala waxa uu yidhi walxaasilu sidaa khulaasadu waxa weeye ay ku soo ururayso ana alciid salaada ciidda lam yahbut ma sugnaanin oo uma sugnaanin lahaa salaada ciidda sunna qablaha walaa bacdaha midna uma sugna oo arrintaas marka wuxuu yidhi waa khilaafan liman qaasahaa qaar baa waxay ka qiyaas qaateen waxay yidhahdeen salaada ciiddu waa salaada jumcadoo kale salaada jumcadana sunno waa laga hormariyaa waana laga dambaysiiyaa marka sunan baan ka hormarinaa ka dambaysiinaynaa taa waxaa la yidhi may waa khilaafu sunna sunnihii nebiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu ku dareeray inuuna salaada ciidda sunnana ka hormarin sunnana ka dambaysiin wuxuu yidhi ibnu qayim aljawsi sidoo kale zaad almacaadka marka uu ka hadlayo walam yakun ay huwa annabiyu sala allahu calayh waali wasalam wa asxaabuhu iyo saxaabadiina yusalluuna ma aynahayn kuwa tukada idantahow markay ku soo dhammaadaan oo yimaadaan ila almusalla ma ayna tukan jirin buu yidhi qabla salaati ma ayna tukan jirin walaa bacdahaa sunnana kama ay dambaysiin jirin idan masalada ugu horreysa oo koowaad oo aynu fahmayna waxay tahay markaynu xukumkeeda ka hadlayno wax sunno ah ma leh horta oo taas ayaynu fahmayna qodobka labaad aan kaga hadlayna waxa uu yahay xukmu salaati alciid salaada ciidda xukumkeedu waa maxay ma waajiba ma sunna ma sunna mu'akada ma waajib cayniya haddaynu naraado waa waajib marka hore waxaan kala qaadaynaa ma waajiba mise waa sunne haddaynu naraado ma waajib waa waajib waxaan usii kala qaadaynaa ma fardu kifaaya mise waa fardu cayn taas ayaynu u kala qaadayna horta marka ugu horreysa waxaanu leenahay waa waajib halkaa waxaa ku baxay marka qowlkii odhan lahaa waa sunne meesha waa ka baxay marka uma baahnin hadda inaan sii gudagallo ma sunne kadaa ma sunne ee, istixbaab miya oo sababtu waxa weeye waxaanu niri waaba waajib maxaa u daliila marka inuu waajib yahay maxaa u daliila waajibkooduse ma waajib fardu cayniyaba mise waa waajib fardu kifaaya kifaayuhu waxa weeye sida salaatuljanaaso oo kale iyo jumcaduna dee waa fardu cayni oo qof walba laga rabo qofkii shuruudii laga helo marka salaada ciiddu waxaynu nidhi aynu odhanaynaa sida culummadu u badan yihiin oo ku tageen waa waajib waana fardu cayn qof walba isaga laga rabo maaha dadkii qaar baa tukaday maxaa u daliila marka inay waajib tahay loo deliishanaya amarka nabiga calayhi salaatu wasalaam baa loo deliishanaya amarna haddii uu nebigu wax amro wax saarifa oo ka leexiya amarkaa wujuubna la waayo wuxuu noqonayaa amarkaasi waajib waayo asalka usulu fiqiga waxay yidhaahdaan walamru yadullu cala alwujuub ama yaqtadi alwujuub waxa weeye amarku sidiisaba waajibnimo ku tusaa xadiidka umu cadiya umu cadiyata alansaariya radia allahu canha ayaa waxay tidhi samictuhu ay annabiyu sal ly slam yaquul waxaan maqlay bay tiri nabiga calayhi salaatu wassalaam odhanaya yakhriju alcawaatiq ha la soo saaro ha soo baxeen alcawaatiq waa gabdhaha yararka ah oo markaa baaliqi gaaray oo ama markaas waxa weeye gaari raba oo dhaqanka carabta wuxuu ahaa gabadhu markii ay xaydku soo gaadho oo ay gabar noqoto ayay markaa makhabiye ka dhigi jireen oo guriga ku hayn jiray marka cawaatiq waa midda weli aan makhabiyadii laga dhigin amase gaadhayba oo markaa laga dhigayo oo waxa weeye xaydkii gaadhay oo baaliq noqotay ama u dhow wadawaatu alkhuduur khuduurkuna waxa weeye waa sidriga waa kuwii makhabiyaadka ah oo waxa weeye gabdhihii guryaha ku jiray oon la arkaynin oo waraa'a sitr ku jiray ayaa la yidhaahdaa wuxuu kaloo yidhi walxiyad kuwa xaydka qaba xataa ha soo bixin waliyashhadna alkhayr khayrka iyo wanaagga ha ka soo qayb galeen kuwa xaydka qaba hana ka dheeraadeen oo wa dacwat almuslimiin mu'miniin dacwada muslimiin dadka mu'miniinta ducaysanayaan ha ka soo qayb galeen waliyactasil alxiyadu as- almusalla macnaha meesha lagu tukanayo iyadu ma tukanayse ha ka fogaato xadiidkaana waxa weye imaamu albukhaari wakayruhu baa warinaya wuxuuna kutusayaa xadiidkaasi inuu waxa weeye ay salaatuljamaac salaatu alciid inay waajib tahay oo waxay culimmadu ka deliishadeen maadaama kuwii cududaarka lahaa oo dumarkii aan salaada faralkaa xataa lagu waajibin haddii lagu waajibiyey inay soo baxaan oo ka soo qayb galaan maxaad moodaa marka raggii iyo waxa weeye dadkii kale maxaad moodaa waa min baabi awlaa waa min baabi awlaa weeye Ah. inay waxa weeye arrintaasi waajib noqonaysa ayay ku tusaysaa wuxuu u deliishaday sheekh albani raximah allahu tacaala ayaa marka uu tacliiqinaya xadiidkaas waxa uu leeyahay hada alxadiid xadiidkan waxa weeye kan ah markuu xadiidkaa tacliifinaya wuxuu leeyahay falamru amarka almadkuuru xadiidkan lagu sheegay yadullu cala alwujuub wuxuu ku tusayaa cala alwujuub sababtu maxay tahay idaa wajaba haddii uu ku waajib noqday alkhuruuju khuruujkii hadduu waajibay waxa weeye wajabat asalaa salaadiina waajib bay noqotay marka waa min baabi awla waayo waxa loo soo baxayay waa salaadee khuruuj keliya oo meesha loo soo baxayay ma jirin ee salaada ayaa loo soo baxay marka salaadii waxay noqonaysaa waajib waxaa uga horreeyey saas oo kale shawkaani raximahu allahu tacaala ayaa uga horreeyey culimo badanna saasay ku tageen wuxuu yidhi marka sheikha albaani waxaa kaloo loo deliishanaya inay salaadan ciiddu waajib tahay liannaha musqidatun liljumaca jumcada way ridaa haddii ay iswaafaqaan oo maalan haddii maalintii ciiddu ay noqoto maalin jumco ah salaadii jumcadii xuduurkeedii iyo in salaaddii jumcada lasoo xaadiray awal waajib ahayd waajibkii way ka baxaysaa sunnay noqonaysaa oo jumcadii waa la iska dayn karaayoo salaaddii duhur keliya waa la iska tukan karaa maadaama gelinkii hore la tukaday salaaddii ciidda oo la isugu yimid jumcadii markaas sunno ayay isku beddelaysaa waxaana muqararka ah waxa weeye cinda alusuuliyiin wax waajiba wax sunnaa inuusan wax waajiba booska ka saari karin marka maadaama salaaddii ay waajib meesha ka saadhay salaaddii ciiddu waxay kutusaysaa inuu markay tahay salaadaasi waajib shawkaani sidoo kale markuu ka hadlayo salul jaraarka waxa weeye ciidda markuu ka hadlayo waxa uu leeyahay isaguna amarkaa wuxuu u deliishaday inuu waajib yahay weliba wuxuu yidhi waa waajib fardu cayniya sababtu maxay tahay nebigu kama tegin calayhi salaatu wassalaam fii xayaati nebigu waxa weeye ciiddii waana amray isaguna waa u soo baxay marna kama uu tegin haddii marka dumarkiiba la amray raggii waa min baabi awla inay marka ragga waajib ku tahay oo aan laga tegi karin salaaddii ciidda ayaa halkaa laga qaadanaya ma aha wax sahala oo qofku waxa weeye uu shaqo iyo waxaas ka dooran karo marka salaadaasi waa waajib wujuuban mu'akadan waxa weeye cala al acyaan ayuu yidhi imaamu shawkaani waa wujuub mu'akada oo calal acyaan ah qof walba isaga ayay waajib ku noqonaysaa qofkii dayaca waa waajib buu dayacay ha ogaado marka qofku ha ku dadaalo inuu salaada ciidda uu tukado qof walba oo muslima qofkii shaqahaya waa inuu fasax soo qaataa waa inuu salaada ciidda ku dadaalaa rag iyo dumarba waa in lagu dadaalaa salaada ciidda oo laga soo qaybgalaa waa tacdiimu shacaa'ir illaah waman yucadim shacaa'ir allah fa innaha min taqwa alquluub qodobka saddexaad waxaan kaga hadlaynaa waqtu salaati alciid haddaynu xukumkeedii garannay waynu nidhi waa waajib waqtu salaati alciid waqtigee la tukadaa salaada ciidda waxaa laga wariyey cabdullaahi bni busr waa saxaabi ayaa waktigii dambe oo nebigu dhintay kabacdi waktigii mucaawiya iyo meelahaas wakhtiyadaasay ahayd ayaa waxa uu soo baxay salaaddii ciiddu u soo baxay imaamkii baa marka daahay imaamkii ayaa daahay fa ankara ibdaa'a alimaam wuu inkiray marka oo wuxuu yidhi arrintaani khalad weeye imaamku inuu soo daaho oo dadkii daahiyo wax wanaagsan maa kunnaa qad faraqnaa buu yidhi haadihi saaca saacatana haadih xilligaan oo kale salaadda waaba dhammayn jirnay mar horeaanu ka bixi jirnay wadaalika xiina tasbiix xilligaa uu saalayana waxay ahayd marka salaada sunnaha ay ansaxdo tasbiixda waxaa loo jeedaa salaada sunnaha ay waxa weeye markii ay soo baxdo qoraxdu oo bannaanka timaado oo waqtulkaraaha uu zuulo leannahu bacda salaati subxi markii salaada subax la tukada kabacdi waxa weeye waa la diiday oo nebigu waa nahiyey salaad in la tukado ilaa qoraxdu ay soo baxdo waxaa kaloo la nahiyey markay qoraxdu soo baxayso oo ay bannaanka imaanaysana in la tukado waa la diido waa la nahiyey marka markay zuusho wakhtigaa karaahada oo aan salaada la oggolayn ayaa kabacdi baa la tukadaa salaada ciidda xadiidkaana waxa weye imaam albukhaari baa tacliiqiyey waxa weeye xaafid ibn xajarna raximahu allahu tacaala waa uu saxiixiyey oo waxa weeye maaragtay fatxulbaariga ayuu ku saxiixinaya marka qowluhu marka waqti tasbiix waxa weye xiina tasbiix waa waqtu zawaali karaaha waa markay karaahadu ay zuusho oo qoraxdu bannaanka timaado qayda rumxin markay waxa weye xilligaa timaado ayaa la yidhaahdaa waxa weeye oo salaadii sunnahayd la tukan karo ayaa la yidhaahdaa waxa weeye salaatu eh, tasbiix ay salaatu sunna baa laga wadaa sunnuhu marka uu ansaxo marka waqtu karaaha waa inuu tagaa wey waxa uu yidhi ibnu badaal waa min shuraaxi alxadiid saxiixu albukhaari waxa uu yidhi ajmaca alfuqahaa fuqahadii waxay ku ijmaaceen oo isla ogolaadeen calaa ana alciid salaada ciida laa yusallaa qabla duluuci shams inaan la tukanaynin qoraxda oo aan soo bixin taa waa ijmaac buy waxay kaloo ku ijmaaceen inaan la tukanaynin xiina tadilac marka ay soo baxaysana inaan la tukanaynin waa labadii waqti oo karaahada ah wixii ka dambeeya markaa ayay ogolaadeen waqtu jawaazi naafila marka salaada naafilada ay bannaan tahay oo sunnaha aad tukan kartid wakhtigaas ayaa la tukadaa salaada ciidda ee saacad gaara u go-an ma jirto meel walba oo la joogo waxay eeganayaan qoraxda wakhtiga ay soo baxayso bannaanka imaanayso ibnulqayim aljawsi fii zaadi almicaad marka uu ka hadlaya raximahu llahu tacaala waxa uu leeyahay fa kaana yu'akhiru wuu dib dhigi jiray salaat alciid ay ciid alfidri xoogaa buu nebigu u dibdhigi jiray sababtu maxay tahay wuxuu u dabdhigi jiray in ay dadku sakaatulfitrigii iyo soo bixiyaanoo tartiibtooda usoo diyaargaroobaan salaatuduxaana salaatul adxaa oo salaada ciidda xajkana waa dedejin jiray sababtuna waxa weeye dadkii fitra ma bixinayaane waxay sugayaan udxiyadii inay gowracaan oo waxa weeye ay salaaddii lasoo tukado sidaas daraaddeed bay markaa sugayaan oo aynan waxna soo cunaynin marka wuu dedejin jiray wa kaana ibnu cumar cabdullaahi ibnu cumar maca shiddati waxa weye itibaacihi lisunna laa yakhruju xataa tadluca ashams ilaa qoraxdu ay soo baxdo ma soo bixi jirin khulaasat lqowl khulaasadu waxa weeye waqtu salaati alciidi waqtiga salaada ciidda waxa uu noqonayaa min irtifaaci ashamsi qayda rumxin waxa weeye xoogaa yar taaka iyo wax yar ama dhudhun wax saasa markay qoraxdu bannaanka joogto oo qoraxdii si fiican loo arko rumxiga waa bahalka yarka ah oo katiga waranka yarka marka markay bannaanka timaado oo si fiican loo arko qoraxdii oo gaduudkii iyo wixii ka ba-o oo ay si fiican qorax caadiga noqoto ayaa la tukanayaa waxayna bannaan tahay ila zawaal ilaa iyo xilliga qoraxdu bartanka tegayso oo duhurku soo dhawaa la gelayo ilaa xilligaa waa la tukan karaa marka sidaa daraaddeed afdalkuna waxa weeye in salaada ciidulfidriga yaro dib loo dhigo oo la daahiyo salaada ciidulxajkana in la dedejiyo si ay dadku ugu helaan waqti oo tamakun ay ugu helaan si ay maaragtay ciidulfitrigana sekadii iyo usoo bixiyaan oo usoo qurquraacdaan ciidda xajkana ay deg deg ugu helaan si ay waxa weeye udxiyadoodii u qalaan marka labadaasay kala duwan yihiin midna waa la dedejinayaa midna waa yar dib baa loo dhigayaa mas'ala akhiira haddii salaaddii ciiddii ay birri ciid noqoto oo galabta la arki waayo bishii oo la waayo dadkii waxay ku khasban yihiin marka inay soomanaadaan haddayna bishii soddon ku dhammayn leanna bishi sagaal iyo labaatanna waa noqotaa soddonna waa noqotaa haddii marka meel ka mida waxa weeye ay dhacdo meel dad ku nool yihiin inayna bishii arag akhbaarna ayna helin oo hadhow birri barqadii iyagoo jooga oo sooman loo sheego inay maanta ciid tahay bishiina meel heble laga arkay maxay samaynayaan waxay samaynayaan way afurayaan waayo ciidda xaaraam weeye in la soomo maalinta ciidda ma bannaana in la soomanaado way afurayaan markay afuraanna haddii ay mar qoraxdii kululaato wakhtigii ciidda la dhaafay way iska afurayaan birri bay ciidda tukanayaan markaa waxaana arrinkaas kuu caddaynaya xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam bay dhacday abi camar ayaa abi cumayr ayaa sheegaya ibnu anas ayaa tilmaamaya waxa uu leeyahay xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam adeeraday baa ii sheegay buu yidhi iyagoo miyi ka soo socda ayay ra'aw alhilaal galabtoo kale markay sagaal iyo labaatankii ramadaan ahayd madiino bishii lagama arag niman baadiye ka soo socda ayaa bishii arkay markay bishii arkeen ayay dee waa soo socdeen oo habeenkii o dhan bay soo guurinayeen barqad dheer oo qorraxdii kululaatay bay madiino yimaadeen oo xilli ciiddii salaaddii ciidda wakhtigeedii la dhaafay ayay yimaadeen nebiga u sheegeen calayhi salaatu wassalaam oo waxay idhahaan rasuulku ilaahayow annagaa aragnay bishii shala way dhalatay nebigu wuxuu amray dadkii inay afuraan ay birri markii la gaarana salaadooda usoo kal lahaan ayuu amray xadiidkaana abu daawuud wa kayruhu baa warinaya waa xadiid saxiixa halkaa marka maxaynu ka garanay masaladaas haddii ile way dhacdaa inaan dadkii ayna wada arag bishi oo waxa weeye akhbaarna ayna helin hadda alxamdulilahi meel walba akhbaartii baa taalla oo waxa weeye bishii haddaan meel laga arag meeshii laga arkay ayaa waxa weeye akhbaarteedii la isgaarsiinaya oo hadda way fududda laakiin hadday dhacdo dadka qaarkood inay ku dhacdo inaynan akhbaar helin bishiina aynan arag waxa ay samaynayaan markay akhbaartu u timaado horta way afurayaan sababtu waxa weye maalin ciida in la soomanaado ma bannaana marka way afurayaan kabacdi markaas ay afuraan hadday mar qorraxdii kululaatay maalinta labaad ayay ciiddii tukanayaan insha allahu tabaaraka wa tacaala sidaa nebigu sameeyey calayhi salaatu wassalaam insha allah marka salaada ciidda xukumkeedii iyo aadaabteedii halkaa ayaynu kaga baxaynaa waxaynu u gudbi doonnaa marka insha allahu dersiga ku xiga ayaynu kaga hadli doonnaa sifadeeda iyo qaabka loo tukado iyo takbiiraadkeeda insha allahu tabaaraka wa tacaala wallahu aclam billahi towfiiq